والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وكتاب جاني الفقه المنهجي الرميد حلقة لحلي لي أيين كتشرني سيبا أحكام المفقود كلا وايي axkaamdiisii aqaabkii wuxu dhexlayey ama dadkiisii ay wuxu dhexlayeen waxay noo soo sheegeen culimmadu oo qofkan mafquudka ahee la waayey in loo ictibaarinayo inuu nool yahay haddii aan bayiino iyo markhaati loo helin inuu dhintay ama qaadi iyo garsoore aanu xukumin geeridiisa intii ay ka soo wareegtay wakhtigii la waayey muddo la odhan karo wuu ku dhintay sidaa daraaddeed waxay yidhaahdeen culimmadu nasiibkii uu tarikada qofku dhexlayay uu ku yeelanayay waa loo soocayaa meel baa loo dhigayaa ilaa inta ay xaaladdiisu ka kala caddaanayso markaa isaga qofkii warasadiisa ka mid ahee si kasta haddii lagu qadaro geeri iyo nolol mid kastaba ku dhexlayay ee aanu nasiibkiisu ku raadoobaynin qofka dhimashadiisa iyo gaaridiisa waa la siinayaa dhowr tusaale ayuu markaa taa inooga soo bixiyey itnayn wain kaana fi lwarasati hadduu dadka warasadaa ku sugan yahay man mid laa yarisu aan dhexlaynin fii axadi taqdiirayni labada qadirood midkood aan ku dhexlaynin ayaa ku sugan fa innahu laa yucطaa shay-an waxba lama siinayo waa liixtimaali kowni lmafquudi waxa suurtagala ka la waayey inuu noqdo xayan mid nool wa mihaalu daalikana waxa weeye maaluumaata axadun hadduu qof ka dhinto can cammin adeer ibnin mafquudin iyo inan la waayey fa ina alcamma fii haadihi suura adeerku suuraddan laa yarisu ma dhexlayo bitaqdiiri xayaati lmafquudi haddii la qadara kan la waayey inuu nool yahay liannahu maxjuubun bihi isaga ayaa lagu xijaabi wa yuuqafu lmaalu xooliina waa la joojin xataa yadhara alxaalu ilaa xaalku ka daahirayu ka muuqanayo wakadaalika waxaa la mida low taraka almayitu hadduu ka dhintay ka tago bintayni laba hablood u dhalay wa bintu ibnin iyo inan inankiisu dhalay wa ibni ibnin mafquudan iyo ibni ibni aan la haynin fa inna binta alibni laa tucdaa shay-an inandaa waa uowga yahay inanku dhalay waxba la siin maayo waa liixtimaali an yakuuna almafquudu mayitan waxaa suurtagala in kan la waaye uu noqdo mid dhintay fatuxjabu bintulibni bilbintayni baa lagu xijaabayaa fataakhud lbintaani waxay qaadanayaan ahuluhayn wayabqa huluduna wuxuu baaqi ahanayaa mawquufan xaaliya mid la joojiyey xataa yatabayana alxaalu ilaa xaaladdu ay ka caddaanayso waxau leeyahay sheekhu haddii warasadan qofka meydkaa dhexlaya uu ka mid yahay mid la waayey midkaa la waayeyna dadkan hadda dhaxalka u taagan ayaan haddii la qadaro geeri ama nolol aan waxba dhexlaynin kaa mar haddii uu sidaa yahay oo labada qadaradood ee ama haddii geeri lagu qadaro ama nolol lagu qadaro mid aan waxba ku dhexlaynin waxba la siin maayo leannahu waxaa suurtagala dee inuu mafquudkii markaas nool yahay tusaale ahaan oo kale marka haddii qofkan mafquudka laga soo qaaday inuu nool yahay qofkii dhaxlahaan ahaana aanu dhexlaynin misaalkiisu waxa weeye nin baa dhintay ama haweeney baa dhimatay oo waxay ka tagtay adeerkeed iyo in ina ilmo uu dhalay inanuu dhalay oo mafquud ahoo la waayey oo intuu taariibey aan jaan iyo cidh meel dhigay aan la haynin iminka marka aynu eegna hadda meeshii adeer baa jooga ama haweeney ama ninkuu qof ka dhintay midkuu doonaba ha ahaadee waxay leeyihiin adeerkaa haddii ibnigaasi inuu dhintay la qadarana dee wuu dhaxlayaa isagaa caasimu binafsihi noqonaya wixuna wada qaadanayaa haddii noloshiisa la qadaro laydhaha wuu nool yahaynaa dee maxjuub buu noqonayaa oo inankanaa xijaabayo isagu maxjuub buu noqonayaa marka waxay leeyihiin adeerka suuraddan waxba lama siinayo oo maxaa yeelay dee haddii la qadaray inuu nool yahay oo asalkana ah dee ma dhexlaynin oo isaga ayaa xijaabayey maalkii oo dhan markaa waa la haynaya waa la joojinayaa ilaa xaaladdu ay ka caddaanayso oo ama dee nolol ku soo baxayo wixiisii yeelanayo amaba uu geeri uu ku caddaanayo dee markaa adeerkii uu ka dhexlayo uu dhexlayo waxaa la mid ah hadduu ay qof dhinto raggiyo dumar midku doonaba ha ahaadee oo uu ka tago laba hablood uu qofkaasi dhalay iyo inan uu inankiisu sii dhalay iyo inan uu inankiisu dhalay oo lala yahay marka inantii wey labadii hablood u dhalay way joogaan inantii baa uu ogahay inankiisu dhalayna way joogtaan laakiin inankii inanku dhalay inanta ama ilmadeerkaana ama ay walaalka ahaayeen ayaa maqan waxay leeyihiin inanta bintulibniga ah ee wayawowgau yahay maydka inankiisu dhalay hadda waxba lama siinayo le'annoo waxa suurtagal ah inuu kan mafquudkahee ibnigana ilmayarka ama walaalaa yihiin inuu meyid yahay baa dhici karta marka waxba yeelan mayso le'anno markan labadan hablood ee uu meydku dhalay ayaa uluaynkii qaadanaya mar hadday uluaynkii qaateen iyada waxba uma yeelaan meeshii idan markaa iyadii way xijaamaysaa ulukii markaa mawquuf ayuu ahaanayaayoo halkaas ayuu oolayaa ilaa xaaladdu ay ka caddaanayso haddii uu nolol ku caddaadanayo isagiiyo inantana wada qaybsanaya haddii uu markaa dee geeri ku caddaadana dee ciddii kalee lahayd ayaa yeelanaysaa markaa inantii waxba lama siinaya aku mubaaragii ayuu markaa noqonaya talaata waman kaana yakhtalifu nasiibuhu ku nasiibkiisu iskhilaafayo ee min alwarasati warasada ka mida biictibaari xayaati lmafquudi wa mowti buu isku khilaafayaa fa inahu yucda alaqalu ka yar baa la siin camala bilaxwati innagoo sidaa dadaalka badan ku dhaqmayna wa suuratu daalikana waxa weeye maaluumaata shaksun hadduu ka dhinto can ummin hooyo akhin xaadirin walaal jooga akhin mafquudin walaal la waaye fa ina alumma fii haadihi suura tucda sudus ayaa la siin walixtimaali an yakuuna alakhu lmafquudu xayan inuu yahay falow faradna tarikata haddaan ku qadarno sitata asumin lix saamiyiin ay tahay fa ina alumma taakhudu sahman waaxidan sahmi keliyay qaadan camalan bilaxwati innagoo ku dhaqmayna sida dadaalka badan wahuwa alaqalu fii xaqihaa weeye wayaakudu alakhu lxaadiruna sahmayni buu qaadanayaa wahuwa alaqalu waa sayar fii xaqiha aydan wayuqafu waxaa la joojin alaaatu asumin saddex saami baa la joojinaya fain dahara hadduu u muuqdaa annahu meyitun inuu dhintay oo meyd yahay akhadat lumu sahman aakhara bay qaadan wa akhada alakhu lxaadiru isna wuxuu qaadanayaa saamayni aakharayn laba saami oo kale wain dahara annahu maxayun hadduu muuqdo inuu nool yahay lam taakhud ilummu shay-an zaa'idan wax dheeraada cala saami aladii akhadatu wax dheeraada oo ka dheeraada sahmigii ay qaadatay may qaadanayso wa innamaa ya'khudu alakhu alxaadiru walaalkan xaadirkii wuxuu qaadanayaa nisba sahmin sahmi barhkii ayuu qaadanayaa wa ya'khudu almafquudu ka la waayana sahmayni wa nisba sahmi laba sahmi iyo bar ayuu kana qaadanayaa waxay leeyihin culimmadu haddii qof dadkan warasada ka mid ah dhexlayaasha ka mid ah ayaa haddii kan la waayey geeridiisa lasoola soo qaado la ictibaariyo iyo haddii dhimashadiisa la ictibaariyaba nasiibkii uu wax ku dhexlayey ayaa iskhilaafayoo kala dumaya markay xaaladdu sidaa tahay waxaa la siinayaa ka yar inta yar baa la siinayaa waxaana ku dhaqmaynaa dee si axwatiya dadaalka badan dadkii labada fara lahaan jiray mid sare iyo mid hoose haddii uu markaa xajbu nuqsaan ku ridayo qofka noloshiisu xajbu nuqsaankaasaa la gelinayaa inuu nool yahay baa laga soo qaadayaayo faralkii yaraabaa la siinayaa tusaale wuxuu inoogu soo qaatay qof baa ka dhintay labiyo dhadig midkuu doonaba ha ahaado hooyadii laba walaal oo ay walaala yihiin oo midna joogo midna lala yahay ayuu ka dhintay waxay leeyihiin hooyadu suurada sudus baa la siinayaa lix meeloodoo meel baa la siinayaa le'anno waxaa suurtagala walaalkan la waayey inuu nool yahay mar haddii walaalkaa laga soo qaado inuu nool yahay midna joogo dee walaalo tacaduday baa joogo walaalo tacaduday markay joogaanna hooyada sulus baa laga kaxan jiray oo sudus baa la geen jiray markaa haddaynu masaladii waa dee sudus aan ku dhisno makhraj sudus oo lixa hooyadu waxay qaadanaysaa sahmi keliya oo sudus oo axwadkiiyo seedeelka badan baynu ku dhaqmaynaa waana xaqeeda ka u yar walaalkan joogaa isagu wuxuu qaadanayaa laba sahmi ayuu qaadanayaa isagana xaqiisa kaas ayaa u yar le'anno dee waxa weeye haddii uu walaalkan kala nool yahay waxay dee way way kala qaybsan lahaayeen markaa isagana laba sahmi ayaa kanna la siinayaa saddex sahmi ayaa markaa meeshii isoo dhex istaagaya haddii uu muuqdo markaa inuu meyd yahay oo uu dhintay hooyadu sahmi kale ayay qaadanaysaa oo iyadu uludkeedii ah hadduu dhigay uludkeedii ayay markaas dhammaystiranaysaayoo dee lix uludkoodna waa laba oo mid labaad bay ku darsan walaalkan joogaana wuxuu qaadanayaa laba sahmi oo kale labuu hore u sii haystay laba kalena wuu ku darsanayaayoo dee isagu casabuu noqonayaayo markay hooyadu uludkeeda qaadato afarta soo hadhay bay isaga qaadanayaa haddii uu muuqdo oo uu soo baxo inuu nool yahay hooyadu horta wax dheeraadahoo sahmigaa ay qaadatay ka dheeraada ma qaadanaysoo dee sudus ma yeelanayso suduskiina way haysataa laakiin walaalkan xaadirkaabay wax ka maqan yihiinoo dee ilayn markaa waxaayn waxaa soo hadhaya markaa iyadu mid qaato shan baa soo hadhaya ayaguna waa casaboo shantii ayay kala badhanayaan labiyo badh iyo labiyo badh bay u kala qaadanayaan isagu dee labuu sii haystay mar hadduu laba sii haystay nus unbuu ku darsanayaa walaalkan markaa noloshiisu ay soo baxdayna labiyo badh buu qaadanayaa qaala fi raxbiyati wuxuu ku yihi waxkum cala almafquudi xukma alkhunhaa in dakaran kana aw huwa unhaa wuxuu uhi waxkum waxaad ku xukuntaa cala almafquudi qofkii la waayey xukma alkhunhaa ka xukmi alkhunhaa kii dhabeebkaa xukunkiisii oo kale qofkan la waayey waxaad ku xukuntaa xukunkii aad ku xukumaysay xukma alkhunhaa dhabeebka xukunkiisa oo in warasadiisa joogta hadba kii markaa u darar iyo dhibta badnaa in lagula dhaqmayo ah ayaad markaa ku xukminaysaa in dakaran kaana hadduu lab ahaado unhaa aw huwa unhaa ama dhadig u ahaado macnaha waxa weeye sawaaun kaana dakaran am unhaa ama ha ahaada kan la maqani mid labahaada ama mid dhadig midku doonaba ha ahaadee xukmu lkhunhaa un ku xukunoo hadba sidii u dhibaato badan un dadkaa warasada jooga ee ugu yar baad wax ku siinaysaa miiraasu lxamli waa miiraadka iyo dhaxalka uurjiifka waxaa dhici kartaa in dadkaa warasada ah ee dhaxal kale uu ku jiro ilmo uur ku jiraa masalan nin baa dhintayoo wuxuu ka tegey hanti waxa kaluu ka tegey dad dhaxalkiisa leh dadkaa dhaxalkiisa leh waxaa ka mida hooyo uur leh miyaa la sugayaa hooyada uurkali intay ka dhalayso mise iyadoo uurkeedaa leh ayaa dhaxalkii la qaybinayaa waxay culimmadu inoo tilmaamayaan inaan uurkaa intuu ka dhalanayo la sugaynine in dhaxalkii la qaybinayo halkaana waxaad ka fahmaysaa qofkaasi mar hadduu dhintay wixii uu hanti ka tegey waa dhaxal qof walba waa in wixii uu lahaa la siiyaa ciddii isku daysanaysa ama isku darsanaysa ayagay jirtaa xataa hadday dhowr bilood u hadhsan yihiin ilmaha uurjiifkaa lama sugayo xaq buu u leeyahay qofka yidhaahda maalin uligtay maalinta ku xigayba aniga waxayga hallaysiiyo xaq ayuu leeyo waa la siinayaa dadka yidhaahda markaa may hantee la qaybin maayo magacii ah odagaynu ilaalinaynaayo magaceenni baynu ilaalinaynaa waxa weeye dadka sidaa yidhahda magacaynu ilaalinay waa kuwa hablaha dulmiyaya ee doonaya hantidu intay isku dubnaata nimanun inay iska cunaan ama koox yar iska haysato hablaha iyo dadka jirecsanna in la dulmiyo kuwa doonaya wey kuwa idhaahda magacii odayga iyo waxbaan ilaalinaynaa magacan odaygu ma ilaashamin yacnii isagii socoy waxa ka ilaashanna waa dadka u abtirsanayee joogee magaciisa sita waa in xaqooda la siiya qofkana wuu socdo markaa wuxuu uhi sheekhu ina almayita ka dhintay idaa kaana min warasatihi xamlun markuu warasadiisa ka mid yahay ilmo uurka ku jiraa falaa shaka shaki kuma jiro anna yuxsabu xisaabu fi lmiiraas in xisaabtiisii dhaxalka lagu xisaabinayo fa yuuqafu lahu nasiibu min atarika nasiibkii uu tarikadan iyo hanteen laga tegay ku yeelanaya baa la joojinayaa xataa yadhara xaalu ilaa xaalkiisu uu ka muuqanayo see ugu muuqanaya biinfisaalihi soo bixitaankiisa xayan isagoo nool ow meyitan ama isagoo dhintay wa yucaamalu lwaraha dadkan warahaana waxaa lagula dhaqmayaa biladari ka dhibaatada badan min taqdiiri wujuudi alxamli qadaridda xamligan inuu jiro wa cadami wujuudihi inaanu jirin wa mowtii dhimashadiisa wa xayaatii noloshiisa wa dukuuratii ninnimadiisa wa unuhatii dhadignimadiisa wa ifraadii keliyeelkiisa wa tacadudihi iyo tirowgiisa fa yucطaa waxaa la siinayaa kullu waaxidin mid kastoo min alwarahati ka mida almutayaqan waxaa la siinayaa almutayaqanu inta la hubee min nasiibihiya wa yuqafu lbaaqi inta baaqigaana waa la joojinayaa ilaa duhuuri xaali ilxamli xamligan iyo uurkan xaaladdiisu intay ka muuqanayso waxay leeyihin culimmadu haddii qofkan dhintay warasadiisa iyo dhexlayaashiisa uu ka mid yahay xamli wax shaki ahoo ku jiraa ma jiro in qofka caloosha ku jira la xisaabinayo xisaabtiisii xagga dhaxalka nasiibkii uu helayey tarikadan uu ka helayeyna waa la joojinoo meel baa loo dhigayaa ilaa xaaladdiisu ay ka muuqanayso ee ama isagoo nool uu soo dhacayo ama isagoo dhintay uu soo dhacayo mid inuu hal mid inuu yahay inuu yahay markaa eedhowr inuu yahay mataana inuu lab yahay inuu dhadig yahay waxay idhahen warasadana waxaa lagula dhaqmayaa hadba ka u dhibaatada badan ee u yar baa lagula dhaqmayaa oo inuu markaa xamligani jiro ayaa laga soo qaadi iyo inaanu jirin hadday markaa adar u tahay inuu nool yahay inuu dhintay inuu lab yahay inuu dhadig yahay inuu mid yahay inuu dhowr yahay hadba sida markaas ixtimaalka u adag ee u dhibaato badan dadka dhaxlayaasha leh ayaa lagu qadarayaa mid kastoo waraasadan joogta ka midana waxaa la siinayaa inta la hubo ee nasiibkiisa inta baaqigaana waa la joojinayaa meel baa la dhigayaa intay xaaladdiisu ka muuqanayso mihaalu daalika ka mihaalkiisuna waxa weeye low khalafa almayitu hadduu ka tago sawjatan xaamilan haweenay uur leh falahaa bitaqdiiri alxamli waxa u sugnaaday haddii uurkaa la qadaro wa infisaalihi mayitan falahaa bitaqdiiri cadami alxamli haddii la qadaro uur la'aan wa infisaalihi mayitan iyo inuu soo baxay isagoo dhintay arruucu bay leedahay walahaa bitaqdiiri infisaalihi xayan waxa u sugnaaday haddii laga soo qaado la qadaray inuu soo baxay isagoo noola sawaaun kaana dakaran amunhaa midkuu doonaba haadee waaxidan mid ha aado oo mutacadidan mid tiroobay ha ahaado athumunu sideedmeelobay meel bay leedahay fa tucda zawjatu humun baa la siin liannahu lmutayaqanu waa ka lahuba annahu lahaa inuu sugnaaday wa yuqafu lbaaqii inta soo hadhayna waa la joojin ilaa duhuuri alxamli inta uurkaas ka muuqanayo ee uu ka soo baxayo fain dahara alxamlu hadduu haddaba u muuqdo dakaran mid la akhada albaaqiya bitacsiibi buu ku qaadan wain dahara hadduu muuqdo annahu unhaa inuu markaa yahay mid dhadig akhadati nisfa ayay qaadan wa rudda calayha albaaqiina waa lagu celin in lam yakun baytulmaali muntadiman mid habaysan haddaanu ahayn wain kaana muntadiman hadduu yahayna warisa baytulmaali ayaa albaaqiya dhaxlaya bacda fardiha wa fardi zawja wain dahara alxamlu hadduu u muuqdo dakaran wa unhaa istaxaqaa albaaqiya way mudanayaan lidakari midlu axdil unsayeyni ayay u qaadanayaan waxay culimmadu leeyihiin tusaale ahaan hadduu nin dhinto oo uu ka tega haweenay uur leh ayuu ka tegey haweenaydaa haddii aynu qadarno uurkaasi inaanu jirin oo masalan uu kaga soo dhacayba isagoo bakhti ah dee afar meeladoo meel bay dhaxalkii yeelanaysaa haddii aynu qadarno inuu ka soo qaadno inuu nool yahayna ama ha labaada ama ha dhadigaada ama midaada ama dhowr ha ahaadeena siddeed meeladoo meel bay qaadan haddaba maxaa la samaynayaa sawjadii siddeed meeladoo meel baa la siin le'annoo waa ka la hubo kaas ayaa la hubaa oonay marnaba ka yaraysanaynin sabcatu asbaaca soo hadhay maan sabcatu ahmaanka soo hadhay siddeedda humune toddobada humunee soo hadhay waa la joojinayaayo intaa xaalka ilmahan uurka ku jira uu caddaanayo ayaa la sugayaa oo macnaha dee qofka yidhaahdo anigu ma sugi karaya waxa iga hadlaysii hadday mise haweenadu tidhaahdo anigu ma sugi karaya waxa iga hadlaysii intaasaa la sii siin inta kalena waxaa leeyahy intaad umulayso sug ee xaq looguma leh in la yidhaahdo intaad umulayso wada sug xaq looguma lahaa ee intaasaa markaa la sii siinaya haddaba hadduu xamligii iyo uurjiifkii mid lab uu noqdo isagaa toddobadii soo hadhayba qaadanayo casabuu ku qaadanayaa haddii u muuqdo inuu yahay dhadigna ayadu kala barh bay qaadanaysaa sawjadii ay waxba u soo kordhi maayaan inta soo hadhay markay afar qaadato islaantana mid sii qaadatay shan saddexda soo hadhay waxay leeyihiin inantaa lagu soo celinayaayo inantaa radi ahaan u qaadanaysa haddaanu baytulmaalki habaysnayn hadduu si habaysan yahay baytulmaalkaa la geynayaa intay sawjaduna humunkeedii qaadatay inantuna niskeedii qaadatay saddexdaa qori ee soo hadhay baytulmaalka muslimiintaa la dhigaya hadduu xamligii iyo uurjiifkii noqdo mataano lab iyo dhadig ayaga ayaa baaqiga qaadanaya oo lidakari mislu xadil unsayeyni ayay u qaadanayaan wa fii kulli haadihi alixtimaalaat ixtimaalladan iyo suurtagalka dhammaantood laa yatagayaru nasiibu zawja zawjaha nasiibkeedu isma bedelayo xaysu tadallu meelay ahaan calaa humuni tarika humunu tarika ayuunbay markaa iyadu dee qaadanaysaa maadaama alxamlu qad infasala can ummihi maadaama oo xamligii awrkii uu ka soo baxay hooyadii walxaal bihi xayaatun mustaqira nolol sugane ay ku sugan tahay ixtimaallada aynu sheegnay ee hadduu midda di lab noqdo hadduu midda dig noqdo hadduu lab iyo dhadig isku jiro mataanaan noqdo ixtimaallada noocan oo dhan nasiibka sawjadu ayadu isma bedelayo oo mar hadduu ilmo joogo dee ayadu humunun bay lahayd maadaama oo markaa isagoo nool uu ka soo baxay iyadoo xayaata mustaqira nolol sugan ay ku sugan tahay fa in dahara hadduu muuqda anna alxamla meyitun xamligii inuu bakhti yahay ow maata wuxuu dhi dee qabla tamaami infisaalihi intaanu bixitaankiisu soo dhammaystirmin ayuu dhintay ow infasala ama waa soo baxay wa fiihi xayaatun hayr mustaqira nolol sugan iyadoonay ku sugnayn lam yaris ilxamlu shay-an ma dhaxlayo lianna min shardi irdihi waxaa ka mida an yanfasila inuu soo baxo xayan xayaatan mustaqira inuu nolol markaa sugan ku soo baxo ayaa markaa shardiga wacindaidin yukmalu lisawjati nasiibuhaa baa loo dhammaystiraya wa huwa rubucu weeye waa licadami wujuudi lfarci alwaarisi lilmeyit wayakuunu lbaaqiina lidawi larxaam buu u sugnaanaya in kaana baytulmaali hayru muntadim haddii baytulmaalku aanu nidaamsanayn ow yakuunu lbaaqii bacda fardi zawjati libeytilmaali ayuu u sugnaanaya in kaana muntadiman hadduu yahay mid habaysan waxay leeyihin culimmadu hadduu xamligii iyo ilmii caloosha uu ku jiray iyadoo zawjadii xaaskii siddeed meeladoo meel sii qaadatay hadduu meyid u muuqdo isagoo bakhtigu ayuu ka soo dhacay ama intii markaa laga dhalinaye aanu soo wada bixin buu dhintay ama wuxuu ka soo baxay iyadoo xayaata hayra mustaqira nolol aan sugnayn ay ku sugan tahay alxayaatu almustaqira waxaa la yidhaahdaa marka uu qofku masalan eeg eegitaankiisa iyo taxarukaadkiisa iyo hadalkiisu ikhtiyaari yihiin marse haddii aanu ikhtiyaari ahayn oo taxarukiisu aanu ikhtiyaari ahaynoo yacnii iska bafaf leeyahay xayaat hayr mustaqira baa la yidhaha ama xarakati madbuux baa la yidhaha ka la gowracay dhaqdhaqaaqiisaoo kale ayaa la yidhahdaa markaa wuxuu ka soo baxay hooyadii isagoo xayaata mustaqira aan lahayn isla markii dee uun sii khiiqloo sii dhimanaya xamligaasi waxba ma dhaxlayo le'anno shardiga uu xamligu wax ku dhaxlaa waxa weeye inuu isagoo nool nolol mustaqiro ah oo nolol sugan nool inuu ka soo baxo hadduu isagoo nolol sugan leh soo baxo daqaa'ig kadib waxa dhintay dhexalkii wuu leeyahy waana laga dhaxlayaa isagii laakiin xayaata mustaqira isagoon lahayn hadduu soo dhashay wuxuu dhaxlayaa markaa ma jiro zawjadiina waxaa loo dhammaystirayaa nasiibkeedii oo rubuca waayo farac waariso meydku leeyahay ayaan jirin inta soo hadhay markay rubuceeda qaadato dawul arxaam ayaa qaaday kuwii xasabada ahaa oo inoo iman doona haddii baytulmaalka aanu nidaamsanayn ama baaqigu zawjada faralkeeda dabadi baytulmaalka ayaa yeelanaya hadduu nadaamsan yahay walow khalafa haddii uu ka tago zawjatan walow khallafa zawjatan xaamilan wa aban wa umman wuxuu ka tegay xaas uur leh iyo aabba iyo hooyo faladaru fii xaqi zawjati walaabaweyni waxa weeye an yakuuna alxamlu cadadan min alinaath inuu xamliga iyo uurku noqdo tiro dhadiga xataa yadkhula calayhim alcawlu si cawl uu galo oo fatanqusa furuudum ay u nuqsaanto bisababi hada alcawl fatucda zawja waxaa la siin humunan caa'ilan huwa halaaثatu asubin bisabcati wacishriina sahman wa yucطa alaabu sudusan caa'ilan baa la siin warbacatu asub bisabcati wacishriina sahman wa tucda alummu waa la siin mihlu labi oo kalaa la siin wayabqaa sitata cashara sahman ayaa baaqi noqonaya ilaa duhuuri alxamli inta xamligaa iyo uurkaasi ka muuqanayo waxay leeyihin culimmadu hadduu dhidhito waxa uu ka tegay xaaskiisii oo uur leh aabbihii iyo hooyadii waxaynu wax ku siiyaynay sow may ahayn sida ugu dhib badan qoladan joogta ee ay uguma yaraysanayaane lahubo sow maaha haddaba waxay leeyihiin sida ugu dhibta badan ee la hubo ee ay ku yaraysanayaani waxa weeye in xaggan xaqa zawjada iyo labada aabbaba la yidhaahdo caloosha waxay ku sidaa hablo mataanaa cadadan min alinaah in la yidhahdo gabadhaa waxaynu ka soo qaadaynaa inay sida laba habloodoo mataanaa si uu dhammaantood saddexdoodaba cawlu galo faralyaalkooda ay u nuqsaamaanoo cawlkaa sababteeda ay ugu nuqsaamaan masalada asalkeedu marka ay zawjo iyo laba aabbo iyo laba hablood ay yihiin afar iyo labaatan bay ku dhismaysaa oo dee thumun iyo sudus baa ku jira laba sudus iyo thumun ayaa ku jira huluhaanku isaga wuxuu tadaakulaya uu sudusku tadaakulaya markaa mid niskii oo kakalaad ku dhufaysa afar iyo labaatan bay noqonaysaa markaa way ka cawlmaysaayo waa halka mar ee masalada ama yacni makhrajka ama asalka afar iyo labaatanku uu tago toddobiyo labaatan u cawlma halkaa mar buu cawlmaayu toddobiyo labaatan tagaa markaa masaladii toddobiyo labaatan bay tegaysaa toddoba iyo labaatankii zawjadii waxaa la siinayaa humun cawlan waa saddex saami bay toddobiyo labaatan ka qaadanaysaase masalada toddoba iyo labaatan cawl ku gaadhay ayay saddex saami ka qaadanaysaa aabbihiina waxaa la siinayaa sudus cawlan baa la siinayaa oo afar saami weeye hooyadana kadaalik waxaa la siinayaa iyadana sudus cawlan baa la siinayaa oo toddoba iyo labaatan laga siinayaa oo afara markaad isu geysa saddex iyo afar saddex iyo afar iyo afar siddeed iyo saddex markaad isu geyso waxa weye koob iyo toban toddobiyo labaatankii lix iyo toban baa soo hadhay asalatan bana labada hablood huluthaan bay lahaayeen afar iyo labaatan huluthaankooduna dee lix iyo toban buu ahaa markee lix iyo tobankii ay lahaayeenoo cawlgalay ayaa iyagana halkaa loo dhigayaa inta xamligu ka muuqanayo markaa taas ayaa ugu dhibaato lix iyo tobankaasa halkaa la dhigaya hadday dee laba hablood noqdaan dee labadii hablood baa wax la ysku soo noqonayaa ma jiro haddii kale dee inay yahay isagaa wada qaadan inan iyo inan hadday yihiin markaa iyagaa wada qaadanaya qaala fi raxbiyati raxbiyada wuxuu ku yidhi wahaakadaa xukmu dawaati alxamli fabni cala alyaqiini waalaqali wahaakadaa saasoo kale ayuu ahaaday xukmu dawaati alxamli dumarkii uurka lahaa xukunkooduna saasoo kale u ahaaday yacni wuxuu ka soo hadlayey kitaabu unhaha iyo khunhaha iyo mafquudka iyabuu ka soo hadlayey markaasuu wuxu uhi wahaakadaa saasoo kale u xukmu dawaati alxamli kuwii uurka lahaa xukunkoodiina ahaaday oo ayagana dee sida ugu adarka ah ayaa lagula dhaqmayaa warasadee fabni cala alyaqiini waxaad ku dhisaa sida yaqiintee la hubo wal aqali iyo sida yar ayaad markaa ku dhisaysaa buuhi masalada sida markaa la hubo ee aqalka ay ugu yar sida tan iminka aynu haynay oo kale ayaad ku dhisaysaa qofkii markaa uu cawl gelinaya cawlkaasi aad gelin kii markaa nuqsaaminaya waad nuqsaamin kii xijaabaya markaa waxba lama siinayo waa kitaabkeenii alfiqu lmanhaji siba waa dhaxalkii miiraathu lqarqa wa naxwihim miiraadka iyo dhaxalka kuwa qarqoomay iyo kuwii lamidka ahaa idaa maata markay dhintaan mutawaarihaani laba qof oo isdhaxlaya fa agharuu iyo laba wax ka badani bixaadiثin mufaaji'in xaadis mufaaji'ah kada'ah ka hadmin waa dumid oo kale ow qaraqin waa hafasho oo kale ow xaraqin waa gubasho oo kale ow xarbin ama dagaal oo kale ow hayru daalik walam yuclam lamana ogaanin caynu saabiqi kii horreeyey cayntiis iyo lafdiisoo minhum ayaa ka mida mowtan kii horreeye lama garanin falaa tawaaruha baynahum isdhaxal dhexdooda ma yaallo bal yucaamaluuna fi lmiiraahi waxaa lagula dhaqmi kaannahum ajaanibu inay yihiin laa qaraabata baynahum qaraaba aanu dhexaynin walaa tawaaruha dhaxalna aanu dhexaynin wa inamaa yarisu kula waaxidin minhum waxaa dhaxlaya baaqi warasati warasati inteedii kala dhaxlaysa lianna sharda alirhi waxaa ka mid ahaa taxaququ xayaati alwaarihi bacda mowti almuwarihi ayaa ka mid ahayd walam yuujad hada shardu shardigaana lama helin fii xaqi haa ulaa'i kuwa xaqooda lama helin aladiina kuwaasoo maatuu fii mili tilka alxawaadisi ku dhintay waxa uu leeyahay culimmadu haddii ay dhintaan laba qof oo isdhaxlaya iyo wax ka badan laba walaala ah inan iyo aabbihii laba isqabay dad isdhaxlaya ayaa xaadis iyo naasila iyo dhacdo iyo wax soo dariyoo kada ah ayay ku wada dhinteen meel baa ku wada duntay labadii ayagoo maydaa laga soo saaray way wada qarqoomeenoo doon bay saarnaayeenoo way la degtay ama daad baa wada qaaday meel bay ku gubteen dagaal baa markaa dhexdii dee rasaas la furay bay ku dhinteen shil baabuur bay ku dhinteen iyo wixii lamida lamana garanaya kan horreeyey labadooda geeri ahaan walam yuclam caynu saabiqi minhu mowtan labadoodan kii horreeye amadan kii geeri ahaan horreeye cayntiisana lama garanayo li'annahu hadday daqiiqad kala horreeyaan kaa daqiiqadda horreeyey baa la dhaxlayaayo kan daqiiqadda ka dambeeya baa dhaxlaya markaa wax isdhaxlidoo ka dhaxeeyaa ma jiro waxaana dhaxalka loola dhaqmayaa sidii dad ajaaniba inay yihiin oo wax qaraabiya aanay ka dhaxaynin iyo dhaxalitoona mid walbana waxa dhaxlayaa warasadiisa baaqigoodii ayaa dhaxlaya warasa inteedii kala dhaxlaysa oo aanu kari ku jirin li'annoo shardiga dhaxalka ama shuruuddii dhaxalka waxaa ka mid ahaa inay qofkan wax dhaxlaya noloshiisu xaqiiqowday dhabowdo kanuu dhaxlaya muwaraskiisa intuu dhintay dabadii kan noloshiisu wayna xaqiiqo tahay oo laog yahay shardigaana meeshan laguma hayo dadka xawaadidaasoo kale ku wada dhintay sida jumhuur ulculamaa baa qaba ashaaficiya waalmaalikiya waalxanafiya xanaabiladoo kale waxay qabaan iyagu waxaanay iyagu kala dhexlayaan mooyaane maalkooda wixii ka horreeya ee aanay kala dhexlaynin ha kala dhexlaan falow maata akhawaani shaqiiqaani hadday qaraqan ku dhintaan aw taxta hadmin ama meel dhuntay hoosteed walam yuclam ayuhumaa maata awalan labadooda kii hor dhintayna aan la garanin wa taraka axadumaa midkood wuxuu ka tegey zawjatan wa bintan wa caman buu ka tegey wa taraka alaakharu bintayni wa caman buu ka tegey huwa nafsuhu fi lmas'alati saabiqa nafdiisii oo aan kii hore ah falaa yaridu axadu alakhawayni min alaakhari shay an ka dhaxli maayo bal tuqsamu tarikatu alawali calaa warasatihi baa loo qaybin fatucdaa zawjatuhu humun baa la siin wa bintuhuna anis baa la siin wa yucطaa camuhu lbaaqi baa la siinayaa wa tuqsamu tarikatu mayakhi haani ka labaadna bayna warasatihi aydan fa yucطaa libintayhi ahuluhaan baa la siin walicamihina albaaqi ayaa la siinayaa waxa uu leeyihin culimmadu masalan laba walaala ah oo ashiqa oo isku aabbiyo hooyo ah ayaa biyo ku wada dhintay ama meel duntay ama xaadis bay ku wada dhinteen lamana garanayo kooda hor dhintay labadii lama garanayo mid walibana dad gaara buu leeyahay oo masalan mid wuxuu ka tegey hal xaasiyo ah inan buu ka tegey xaasiyo inan buu ka tegey iyo adeer ka kalena wuxuu ka tegey laba hablood iyo adeer ayuu ka tegey waana adeerkii uun wase adeerkii un waa shiqee waana adeerkii kan horena adeerka u ahaa uun midkood labadan walaalaa midkoodna midka kala dhaxli maayo bal mid kasta tarikadiisa iyo wuxuu ka tegey dadka dhexlayaashiisa oonu kari ku jirin baa loo qaybinayaa masalan ka hore tarikadiisii waxaa loo qaybinaya warisadiisii zawjadiisii siddeed meeloodoo meel baa la siin inandiisana waxaa la siinayaa kala badh adeerkiina waxaa la siinayaa kala badh hadda hadduu walaalkan kale ka dambayn lahaa adeerkani muu yimaadeen iminka walaalkan meesha ka baxay baa adeerka keenay kii kalea yimi kii kalena isan dhexalkiisii warasadiisii baa loo qaybinayaa waxaa la siinayaa labadiisii habloo huluhaan baa la siinaya huludka soo hadhayna adeerka ayaa qaadanaya oo isagaa markaa labada dhinacba markaa ka qayb gelaya haada alxukmu xukunkani idaa culima waa marka la ogaado caynu saabiqi kii horreeyey haada alxukmu fii ma inamaa huwa fii ma fii man maatuu waa kuwa dhintay walam yuclam isaabiqu minhum aan la ogaad ninkoodii horreeyey aw culima ama la ogaaday annahu igu maatuu macanii mar wada dhinteen aw culima la ogaaday sabqu axadihimaa inuu horreeyey laa bicaynihi ama idaa culima caynu saabiqi mowtan minhumaa uma nusiya la ilaawo fa ina almaala yuqafu waa la joojin walaa tuqsamu tarikatuna la qaybin maayo xataa tudkara ilaa la xasuusto caynu saabiqi kii horreeyey lafdiisa lianna daalika mumkin walaysa yuusanna ma ahan mid laga quusay min tadakuri xasuusashadiisa ow yuuqafu lmaalu waa la joojinayaa ilaa an yatima atasaalixu bayna alwaraha intay dadkan dhaxalkiisani ku heshiinayaan waxau sheekhu leeyahay marka sidaa loo dhaxal siinaya ee aan labadoodiina dhaxal siinayna mid walba la dhaxal siinaya dhexlayaashiisii kale waa qolada dhimatay ee koodii horreeyey aan la garanaynin ama la og yahay inay isku mar ka wada baxday la og yahay ama waxaa la og yahay midkood inuu horreeye laakiin ku ahaa baan la garanaynin meeshani markay ku duntay mid baa qaylinayey laakiin kan qaylinayey aynu qayladiisa maqlayni midna afguu u dhacay masalan labaduba afgay u wada dhaceen amaba yani labaduba waa soo jeedeen mid baa qaylinayey midna muu qaylinaynin waynu ognay markaa inay kala horreeyeenoo kan qaylinaya dembeeyey kan aamusanna horreeyey laakiin waa kee lama garanaya ayana waxay leeyihiin sidaasoo labadoo midna mid la dhaxal siin maayo laakiin marka la ogyahay caynu saabiqi mowtan minhum waa la garanayaa labadan waa la soo saaray meesha iyadoo midna ay nabdi ku jirto midna uu dhintay halkanaa la dhigay dabeed halkan markii la dhigay intii lalahaa bal wax kale aan ka egnaynu baadhbaadhno ayaa dadkii dee waa dad iska mashquulsane waxay ilaaween labada ku ahaa waar maka xaggan aynu dhignay buu ahaa kii noolaa mise ka xaggan u ahaa waa la ilaawey waxay leeyihin markay sidaa tahay ee xaqiiqatan la og yahay inuu labadan mid horreeyey laakiin la ilaawey xoolii waa la joojinaya tarikadii lama qaybinayo ilaa inta laga xasuusanayo haba soo seexda waa loo dhan cisho soo seexdaa loo dhan waa la celin bal hadda ku ahaa talaagada geliya waar bal eegoo ku soo noqda inta laga xasuusanayo leanna waa suurtagal lagama quusan ama waxaa la odhanna waar ku heshiiya dadkii dhaxalayaashaa baa la odhan waar ku heshiiya dee iminka maaha masaladii la odhanayay midkoodna mid dhaxli maayo e labadan mid baa dembeeyo kan dhaxlaya waa la garanayo waa la ilaawey la xasuusan waa isma dhaxlayaan lama odhanayo heshiiye ayaa la odhanaya markaa wuxuu ku heshiiyey idinku haddii la xasuusan waaye qaala fi raxbiyati wuxuu ku yidhi wain yabd qowmun bihadmin aw garaq aw xaadiثin cama ljamiica kaalxaraq walam yakun yuclamu caynu saabiqi فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب وعلي وإن يموت هذين انتان قوم قلوا بهدم أي كل انتين ميل دنتي دمد أي كل انتين أو غرق أما غرقتان أو حادث أو أمر حادث أرن سود الريو عمال جميعا dhammaantood wada gaadhay kal xarqi sida gubasho oo kale iyo dab oo kale wain yabt qowmun qowmka hadda waxaa laga wadaa dad lab iyo dhadig ama laba aadaan ama dhadig ha ahaadaan ama lab iyo dhadigba ha ahaadaan mararka qaarkood baa qowmka rag loo isticmaalaa laa yaskar qowmun min qowmin walaa nisaabun min nisaa wamaa adrii walasu ikhaalu adri a qowmun aalu xisni am nisaau siduu beydkaasi ah iminka waxaa looga jeedaa qoomkan daduun baa looga jeeda lab iyo dhadig midkay doonaa ma isku jir ha ahaadaan bihadmin ayay ku dhinteen dumid aw karaqin ama hafasha ayay ku dhinteen aw xaadiثin aw amrin xaadiثin arrin soo dariday oo camal jamiica dhammaan wada gaadhay kal xaraqi sida gubashoo kale ayay ku dhinteen walam yakun xaalkiiyo sha'niguna ma aha nin yuclamu mid la og yahay caynu saabiqi kii horreeyey lafdiisiina lama garanayo mar hadday sidaa tahay falaa tuwarih ha dhaxalsiinin zaahiqan mid halaagsamay mid dhintay min zaahiqin zaahiqan minhu mid dhintay oo halaagsamay ayaa ka mid ah min zaahiqin mid kaloo halaagsamay oo la dhintay ha dhaxalsiinin wacuddahum waxaad ku tidhisaa waxaad ka soo qaadda waxaad ka yeeshaa kaanum ajaanibu dad ajaanib oo shaqa isku lahaynoo gaari la wada socdo ka soo qaad fahaakadaa sidaasuu ahaaday alqowlu sadiidu saa'ibu qowlka toosan ee sawaabka ay asadiid asawaab asaa'ib almusiib waa isku dhow yihi qowlka toosan ee sawaabkaay waa sidaa miiraahu waladi zinaa dhaxalka ilmu sinaha ama garaca waa dhacdaa asaalatan hortuu dee qaabka sharciga ah ee lab iyo dhadig ilaahay u jideeyey ku tafiirma bini aadmiguna ilaahay ugu talagalay waa guur guurkaasaa markaa nasabka iyo abtirsiinta iyo dhaxalka iyo arrimihii oo dhammi ay ka dhashaan marse haddii kulankaasi uu ku yimaado ilmahaasina ku dhasho dariiqaan sharci ahayn wixii uu xuquuq uu sharcigu u yeelayey kii sharciga ahaa ma laha oo nasabkii ma leh oo dhaxalkii ma leh laakiin isagu shakhsiyaddiisa ilmahaasi dembi ma geysanin xaq buu ku leeyahay dadka muslimiintaa dowladda islaamka xaq buu ku leeyahay in halkii aabbihii loo galo wax allayaaliyo wixii markaa aabbihuu ka lahaa inuu ka helo oo wax la baro oo la tarbiyadeeyo oo la koriyo oo la kobciyo ummaddu ku leeyahay isagu waxba ma geysanin haddaba dhaxalkiisa yuu dhaxlaya yaa se isaga dhaxla alculamaau mutafiquuna waxay isku waafaqsan yihiin calaa anna walada zinaa waladu zinuhu yahbutu nasabu min ummihi qaطcan inuu nasabku hooyadii un ka sugo khilaaf la-aan laa yahbutu nasabu min abiihi zaani aabihiisii zaaniga ahaa uma sugmo lianna nasabahu minhu hayru maqduucin bi waa mid aan la jaraynin walianna sharca alxaniif lam yactabir izinaa طariiqan mashruucan kama yeelin liitisaali rajuli bilmara ula xidhiidho wa hubuuti nasabi ilayhi iyo nasaba ugu sugnaado wa calaa haada falaa tawaaruha dhaxal bayna waladi zinaa wa bayna abiihi wa qaraabati abiihi uma dhexeeyo waxay leeyihin culimmadu waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin ilmaha zina ku dhashay nasabkiisu xagga hooyadii unbuu ka sugan yahay qaطcan ayada dee yaqiin ahaan iyo khilaaf la-aan nasabkiisu kama sugnaada xagga kan la leeyahay zinadu ku dhalay zinaduu aabba ugu yahay kan la leeyahay u sugmi maayo maxaa yeelay nasabkiisu waa hayru maqduucin bihi horta mid la jarayo la qiiqiisanyay maaha waxaa dhici karta zaani kale inuu dhalay zaani kale inuu dhalay oonu isagu dhalin baa dhici karta midda labaad sharcigeennu dee zinadan dariiq sharcigoy nin iyo haween ay ku xidhiidhaan dabeetana nasabuu ku sugmo kama yeelin sidaa daraaddeed kaa lagu sheegaya le wuu dhalay iyo kan ilmusinaha wax dhaxaloo ka dhexeeyaa ma jiro iyo qaraabada dhinaca aabbihiiba amaa binisbati liummi xagga hooyadii faqad dahara jumhuuru lculamaa waxay ku tegeen ilaa hubuuti tawaaruhi baynahu wa baynaha in ayada iyo isagu ay isdhexlayaan wakadalika baynahu wa bayna qaraabati ummi iyo isagiiyo qaraabada hooyadii faidaa maata waladu zinaa markuu dhinto wariatu ummu hooyadii baa dhexlaysa wa aqribaauhaa wa huwa aydan yariisu min ummihi waa dhexlaya wa min aqribaa'ihaa lianna silatahu xidhiirkiisa biummihi u leeyay mu'akadatu waa mid la adkeeyey laa shaka fiihaa kuma sugnaa waalumuumatu hooyanimaduna walow kaanad hayra mashruucatin ma haadee tuhbitu اljus'iya waxay sugaysaa juزiya iyo qayb inay isu yihiin bayna اlummi wa waladiha wa hubuutu اljuز'iyatina yuؤaddii ilaa hubuuti tawaaruث isdhexlid ayuu gaadhsiinaya u keenaya waxay leeyihin culimmadu marka loo eego xagga hooyada jumhuurulculamaa waxay ku tegeen in markaa uu isdhaxlidii isaga iyo hooyadii ay isdhaxli laayeen inuu sugan yahay oo hooyadii wuu dhaxlayaa hooyadiina way dhaxlaysaa kadaalika qaraabada isaga iyo qaraabada hooyadiina way isdhaxlayaan oo walaalihii ay dhashay haweenaydaasi dee walaalihii xagga hooyay noqonayaanoo ayana way dhexlayaan se u dhexlayaan masalan waladu zinaa baa dhintay hooyadii way dhexlaysaa qaraabadeedina way dhexlaysaa isaguna hooyadii wuu dhexlayaa qaraabadeedina wuu dhexlayaa leanna waxay leeyihiin silada uu hooyadii la leeyahay waa mu'akada waa mid la adkeeye waa mid xisan loo arkayo dee waa taa foolanaysee dhalaysee halkaa laga soo qaadayo ee laga soo saaraya eh naaskeedii shaksiyadiisa dhabta ku haysa iyadu waa xaqiiqo laakiin nin kale inay markaa uu dhalay iyo inuu mid kale u baxay lama garanayo ina dhashay shaki kuma jiro umuumadan iyo hooyanimadanna walow yaanay sharciba ku dhaline dee haddana waxay sugaysaa jus-iya inay jus isu yihiin oo ilmahani jus hooyadan ka mid u yahay hooyadani jus ilmahana ay tahay jus-iyadaasina waxay keenaysaa in tawaaruth iyo dhaxal uu dhexdooda mare ayay keenaysaa irhu walad licaan walad licaan dhexalkiisa waa waxaynaan inagu aqoonin allicaanu binisbati lilwaladi marka loo eego an yanfiya zawju nasaba waladi zawjatii minhu waa inuu anfiyo bilcaymaan ilmacruufati dhaarihii la yaqaanay wa huwa an yaquula waa inuu yidhahdo arbaca maraatin afar jeer ashhadu billaahi ilaahay baan ku dhaaran innanii anigu la min asaadiqiina inaan ka mid ahay kuwa runta ugu sheegaya fii maa ramaytu bihi zawjatii haadihi min azinaa waxaan haweenaydaydan ku sheegay ee zina a wa anna hada alwalad ilmahan alladii kaasoo waladatu ay dhasheen huwa min azinaa weye walaysa minii wa yaquulu fi lkhaamisati marka shanaad wuxuu odhanayaa ina lacnata allaahi calayhi ninka lacnadii ilahay korkiisa ha ahaato in kaana min alkaadibiina hadduu beeneerayaasha ka mid yahay fii maa ramaaha bihi min azina waxa haweenayda ku sheegayo ee zina ah wa fii nafyihi alwalad can nafsihi iyo nafyinta uu ilmahan nafdiisa ka nafyinayo ilmahanna aniga igama ahaninba odhanaya saa hore uu yidhi wadaliilu hada lcana waa qowlu llahi tacaala ilaahay hadalkiisii waaladiina kuwa yarmuuna aswaajahum dumarkooda ku garaya ku sheegaya zino walam yakun lahum shuhadaau barkhaati aanay u sugnaanin ilaa anfusahum naftooda mooyaane nafahooda mooyaane fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin biاllaah waa inuu afar jeer ilaahay ugu dhaarto inahu lamin asaadiqiin waalkhaamisata marka shanaadna ana lacnata allaahi calayhi ilahay nacadiisa korkiisa haata ninkan in kaana min alkaadibiin hadduu beenayaasha ka mid yahay licaanku baab dhan buu lahaayo waynu soo marnay ninku marka uu haweenayo xaas leeyahay ilmahan ay haweenaydiisu ay dhashay ama uurkan ay sidana uu og yahay inaanu shaqo ku lahayn inuu nafyo u iska reebo oo licaan iskaga reebaa waa mid waajib ah li'anno hadduu iska reebi waayo wuu soo abtirsanayaa markuu soo abtirsado dadkiisii buu ka mid noqonayaa dhaxalkiisii buu yeelanayaa ee dad aanu maxaarim u ahayn ayuu maxaarim u noqonaya u dhex gelayaa oo ay hayd markaa inaanu dhex gelin dad geeyaankiisa ahaa baanu geynin waxyaalo badanoo mafaasida baa ka imanayo waataynu soo tilmaannay siduu ku ogaanaya inaanu dhalinna dee waatay culimmadu inoo soo sheegeenoo haddii aanay ruuxaa dumara isma arkinba waa loo meheriye ismabay arag uur bay u yeelatay ama ilmo dhasho xale iska dhalay iska maba u aragba inuu markaa nafiyaa markaa waajib ku noqonaysa is aragoodii lix bilood wax ka yar bay ku dhashay shaqaysna inaanu kulahayn buu ogyahay afar sano is aragoodii wax ka badan bay ku dhashay ilmaha inaanu shaqo kulahayn buu ogaanayaa masle markay noocaasoo galay inuu nafiyaa waajibaya dheaneedan iyo waxaan waataynu ka soo hadalnay nasabka maraynu ka hadlayni bay ka sar nafyu nasab dheanee looma isticmaalo dariiqa sharcigaa loo isticmaalaa nasabka nafyintiisa ama bathul waraasta iyo waxa la yidhahdo markaa markuu ilmaha sidaa licaan buu ku anfinayaaye oo dhaartan macruufkaa buu markaa ku dhaaraya wuxuu odhanayaa afar jeer isagoo weliba masaajidka la keenay oo dadka markaa jamaacana ay joogto oy haweenayda fadheedo afar jeer wuxuu ku marayaa ashhadu bilaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa inaan run sheegayo haweenayda waxaan ku sheegay ee zine-ah ilmaha ay wadato ama awrka ay leedahayna aniga inaanu iga ahanin ee zine uu yahay ayuu afar jeer maray marka shanaad wuxuu odhanayaa ilaahay lacnadiisu korkayga haata haddaan been ku sheegaya waxaan haweenaydaa ku sheegay ilaahay baana arrintaa tilmaamay oo wuxuu ihi kuwa dumarkooda zine iyo xumaan ku sheega ee markhaati aan nafahood ahayn aan haynin shahaadadoodu waxa weeye afar jeer inuu ilaahay ku dhaartay inuu run sheegayo marka shanaadna wuxu odhanayaa naclada ilaahay korkayga haata haddaan been sheegayo haddaa waxay leeyihin culimmadu fa idaa tama allicaanu licaankaasi marka uu dhammaystirmo wa nafa alwalada ilmahaana uu iska reebo faqad inqadaca nasabu hada alwaladi min hada zawj ninkaa nasabkiisa waa ka go-ay falaa tawaaruda baynahumaa uma dhexeeya wa xukmuhu fii dalika xukmu waladi zina walad zina xukunkiisa buu yeelanaya amaa nasabu min ummihi fahaabitu qaطcan waa suganye wa xukmu irhiina minhaa ayuu ahaaday wa min aqriba wa xukmu irhi minhaa uu ka dhaxlayo iyo wa min aqribaa'ihaa xukmu waladi zina weeye falow maatat hadday dhimato warihaa waa dhaxlaya wa idaa maata markuu dhintana warihatu minhu way ka dhaxlaysaa hiya iyadii waa qaaribuhaa waa qaaribuhaa iyada qaraabadeediba waxay leeyihiin culimmadu markuu licaankaasa u dhammaado ee ninku halkaa masaajidka iyo jamaacada isla hortaaguu dhaarta adag ee la yaab kala maro ilmahaasi meesha waa ka baxayaa nasabkii ilmahaasina ninkaa waa ka hadhayaa hooyadiinbuu ku abtirsanayaa wax dhaxalahoo ka dhaxaynayaana ma jiro xukmu waladi zinaa baanu markaa yeelanayaa marka laakiin la eego nasabkiisa xagga hooyadii dee wuu sugan yahay iyada hooyadii buu nasab sheeganayaa inuu dhaxlayana iyadiyo qaraabadeeda inuu dhaxlayana dee waa xukunkii waladsunaa waladsunaaso iyadiyo qaraabadeeda mu dhexli jirin kanna waa la mid hadday markaa dhimato wuu dhaxli hadduu isagu dhintana iyadiyo qaraabadeedii ayaa dhaxlaysa oo waladu zina ayuunbuu la xugu noqonaya markaa sidaana waa in loo ogaadaa mararka qaarkood yacnii muddada aan soo sheegnay iyadoo aanay jirin oo masalan uu dee markaa sanad iyo waxaaweenada ka maqnaa ayaa laga yaabaa inuu iska shakiyo amaba ilmihii oo markaa ka yara midab duwanaaday baa laga yaabaa inuu ka shakiyo waxyaalahaasoo dhan markaa waxa ilma lagu nafyi kara ama lagu reebi karo ama lagu diidi karo ma aho iyada lacaan ayaynu ku soo marnay wixii zinaana markaasaa in laysaga reebaa waa laga maarmaan waxaanaynu in badan tilmaannay haweenaydu markay uur zina a leedahay ka lagu sheegayo ee la leeyahay wuu ureeye iyo mid kaleba waa loo guurin karaa oo guurku qadcan iyadoo yacni cinda shaaficiya bilaa khilaafin wuu ansaxayaa laakiin ilmahaasi mar haddii laysla waafaqsan yahay inuu meherkan ka horreeyey meherku haweenaydan wuu qabtay mar hadduu weligeedii guuriye ama ama iyadoo la og yahay ha la guuriye ama iyadoo la ogyahay ha la guuriye meherkaasi waa jiraa waa qabtay laakiin ilmahaasi waa ka horraysiis ilmahaasi waa garac meherkaa ku xalaaloobi maayo ku xelad barkhadoobi maayo waysaa loo ogaada mid kalena waa in la ogaadaayo haddaad garac xambaaratooo tidhaahda anaa dhalay adigee ilaahay baa idiin taallaa mar dambe iskama reebi kartid mar dambe iskama reebi kartid oo xambaarsanaanaysaa odayada qaar baa waxay saeen beriyaa hore intay wax ka yar siibtaan ayay saeen war ma haddaa lagu odhan doona waxbaa loo haystaa odaygii hebel iska qaado hadhowbuu dabeetana faraha kaga gubanayay la wax meel baas ka yimi markuu dabeetana sii dhimanayo ama muddo marooy bu war mamaanaan dhalinbo shaqaba kuma lihi balaadan lagaa yeeli maayo mar haddaad xambaarato seetuu ila hebel ahaa waad xambaarsanaanaysaa lagaa yeeli maayo marka ugu horraysa ad ogaatay baa loo bahay inaad iska reebto haddaad iska reebi weydaad xambaaratay waad xambaarsanaanaysaa darisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam